bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka reediyo wardheer oo dhan waa saddex tobanka mey sanadka laba kun saddex toban wasiirka warfaafinta boostada isgaarsiinta iyo gaadiidka soomaaliya cabdilaahi ciil mooge xirsi ayaa sheegay in xafiiskii hay-adda duulimaadyada caalamka ee soomaaliya loo soo wareejiyay magaalada muqdisho muddo labaiy labaatan sana kadib arrintani waxay ka dambeysay kadib markii uu maanta kulan muddo qaatay uu ku dhex maray garoonka diyradaha ee aadan cabdulle magaalada muqdisho xubno ka socday dowladda soomaaliya qaramada midoobay iyo hay-adda duulimaadyada caalamiga cabdilaahi ciil mooge xirsi waxa uu sheegay inay tahay wax lagu farxo in dib magaalada muqdisho looga howlgeliyo xafiiska hay-adda duulimaadyada caalamiga ee soomaaliya oo tan iyo intii burburka dalka ka jiray si kumeel gaar ahaan uga howlgalaya magaalada nairobi waxa uu ciilmooga sidoo kale sheegay in cashuuraadka diyaaradaha isticmaala hawada soomaaliya si toos ah looga maamuli doono magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya betaniod oo hogaaminayay xubnaha hay-adda duulimaadyada caalamiga ee maanta muqdisho kula kulmay dowladda soomaaliya ayaa sheegay inay rajeynayaan in sidoo kale adeegyadii xafiiska hay-adda duulimaadyada caalamiga ee muqdisho uu sida ugu dhaqsiha badan uu u howlbilaabo dowladda soomaaliya ayaa dadaal badan ugu jirtay in dhammaan adeegyadii dowladnimo ee iyo kuwii kale asaasiga ah ee ka maqnaa soomaaliya muddadii burburka dib lagu soo celiyo dalka ayna xafiisyadoodii muqdisho ay dib u howlbilaabaan maleeshiyaadka al-shabaab ayaa lagu eedeeyey inay irdaha isugu dhufteen dugsiyo ilaa iyo toban ku dhow kuwaas oo ay wax ku baran jireen caruur iyo dhallinyaro ku dhaqan degmada ceelbuur ee deegaano kale u dhowdhow oo gobolka galgaduud bartamaha dalka soomaaliya ka tirsan cabdi xasan maxamed oo ka mid ah culimadiinka ahlusunna gobolada dhexe ayaa ku eedeeyey inay shabaab sidaasi u sameeyeen kadib markii ay waayeen buu yidhi lacago ay ka qaadi jireen ardada iyo maamulka dugsiyadaasi dugsiyada la xiray oo isugu jira kuwo hoose dhexe iyo sareba leh ayaa waxa ay ku kala yaaleen degmooyinka ceelbuur iyo deegaanada kale ee bargaan iyo jacar ee gobolka galgaduud al-shabaab ayaa ilaayo hadda ka hadleen eedda cusub ee loo soo jeediyey wararka qaar ayaa sheegaya in arday kasta oo dhiganayay dugsiyadaasi deegaanadaasi ku yaala laga qaadi jiray hal dolarka mareykanka oo ka madax bannaan lacagta uu bishii ku bixiyo waxbarashada taasoo ay qaadan jireen marka la isu geeyo kooxda shabaab si ay ugu sii dagaalgalaan oo lacago kalena ay ka qaadi jireen maamulayaasha dugsiyadaasi maxkamad ku taalla dalka mareykanka ayaa maanta xukun ku ridi doonta laba ruux oo ay dowladda mareykanka ku heshay dembi a inay maleeshiyaadna u qareen lacagna u ururiyeen kooxda shabaab oo uu mareykanku aqoonsaday inay tahay koox argagixisaa dhageysiga dacwadda loo haysto kamaal saciid xasan iyo maxamuud saciid cumar ayaa waxay ahaayeen kuwo in muddaha soo socday xasan ayaa lagu eedeeyey inuu ka mid yahay labaatan dhallinyaro oo minnesota ka tegay sanadkii laba kun iyo toddobadii kuwaas uu ku biiray kooxda al-shabaab oo gudaha dalka soomaaliya waxaa sidoo kale xasan lagu eedeeyey inuu ka dhinac dagaalamay kooxda al-shabaab kamaal saciid xasan ayaa qirtay eedeymaha loo soo jeediyo oo idil oo ilaayo saddex gaarayey waxaana halkii dembiba uu ku mutaysan doonaa shan iyo toban sano xarig ah ugu yaraan marka loo eego xeerka ciqaabta dembiyada dalka mareykanka maxamuud saciid cumar ayaa isaguna loo haystaa dembiyo kala gedisan oo ilaayo shan gaaraya waxaana dacwadoogayaashu ay rabaan in cumar lagu xukumo konton sano oo xariga ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdifaarax shirdoon saaxid ayaa si adag u cambaareeyey qaraxyadii ka dhacay magaalada rayhanli ee dalka turkiga ee ay ku dhinteen saddex afartan qof inka badan boqol qof kalena ay ku dhaawacmeen war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa tacsiil loogu diray qoysaska iyo eheladii dadka ku waxyeeloobay qaraxyada wuxuuna ra-iisul wasaaruhu uu u rajeeyey in ay sida ugu dhaqsiha badan usoo kabsadaan dadka ku waxyeeloobay oo ku dhaawacmay weeraradaas war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi soomaaliya waxaa ka dhacay falal argagixisnimo oo la mid a kan turkiga dalka soomaaliyana ayuu sheegay ra-iisul wasaare saacid in uu nasiib u yeeshay inuu taageero ka helo dowladda turkiga iyo shacabkeedaba waxaana sidaa daraaddeed uu sheegay inuu tacsi u dirayo dhammaan qoyska iyo helada dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay weerarkaasi oo ahaa kuwo ay dowladda soomaaliya cambaaraysay ayaa war-saxaafadeedka lagu yidhi ra-iisul wasaare shirdoon waxa uu midnimo u muujiyey dowladda turkiga iyo shacabkeeda wuxuuna ugu yeeray bulshada caalamka inay ku midoobaan dagaalka lagula jiro argagixisada si loo yareeyo khasaaraha soo gaaraya dadka rayidka aan waxba galabsan wuxuu sheegay in weerarkaasi uu ahaa fal aad u xun wuxuuna rajo ka muujiyey in dembiilayaasha si deg deg ah loo aqoonsan doono lana horgeyn doono cadaaladda dowladda turkiga ayaa ku eedeysay sirdoonka syriya inay ka dambeeyeen qaraxa hase ahaatee dowladda syriya ayaa beenisay inay mas-uul ka tahay qaraxyada labada gaari loo adeegsaday oo ay ku dhinteen in ka badan afartan qof ugu dambeynna guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamuud axmed nuur tarsan ayaa ka digay in maxkamadda gobolka banaadir ay qaado dacwado la xidhiira isqaqabsiga dholarka iyo guryaha muqdisho qaarkood iyadoo aan maamulkiisa waxba kala soconin arrinkaas duqa muqdisho ayaa ka hadlayey dalka ingiriiska uu hadda howlo shaqoo joogo wuxuuna sheegay inay jiraan guddi uu maamulkiisa gobolka banaadir oo xilsaaray dholarka iyo guryaha qaar ee ay dadku ku muransan yihiin lahanshiyahooda maxamuud axmed nuur tarsan ayaa sheegay in gudyadaas ay xaqiijin doonaan dukumiintiyada ay dadku haystaan sax yihiin dabadeedna ay usii gudbin doonaan maxkamadda gobolka si ay go-aan uga gaarto arrimaha muranka duqa magaalada muqdisho ayaa sheegay inaysan jirin qabiil guri xoog uga haysta qabiil kale laakiin ay jiri karto in shakhsi uu ka haysto guri qof kale taasina ay doonayaan in wax laga gaaro warkii waxaad ka dhegeysanayseen redio wardhaar khyaarta qiimaha ee qadarinta inaga mudan waa naga intaa